maxkamadda gobolka gaduud ayaa soo saartay go-aan rasmiya oo ka dhalan saddex sanoo loo haysay dil naxdin leh oo loo geystay hooye sahre cartan xirsi iyo sidoo kale saddex gabdhood ee dhashay dilkaas ayaa dhacay bishan tobankeedii waxauna ka dhacay duleedka deegaanka qaayibid gobolka gaduud dilka ayaa waxaa si weyn u gulgelay qulubta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer galmudug maxkamadda ayaana eedaysha ku kala riday xukunno kala gedisan gudoomiyaha maxkamadda oo akhriya xukunka ayaa sheegay in dembiyadu yihiin kuwo culus islamarkaana u qalmaa cuqaabtii ugu cuslaad ee sharcigu ogol yahay wuxuu intaasi ku daray in xukunka laga soo shaqeeyay si hufan iyadoo oo la raacay dhammaan habraacyadii sharciyadeed ee garsoorka deegaanada galmudug
xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka galgaduud iyadoo oo cuskanaysa asbaabaha sare ku xusan islamarkaana raacaysa qodobada kale ah boqol iyo toban boqol lixdan iyo saddex boqol sideetan iyo kow boqol sideetan iyo labo boqol labaatan iyo labo ee xeerka habka canqaabta soomaaliyeed waxay ku weysay eedaysanayaasha kale ah lamber kow cabdi cismaan cabdulaahi ina safiyo daahir wehliye labaatansaddex jir ah ku dhashay godin labe degan cadakiir gallad axmed xuseyn ina safiyo cabdi faarax saddexiyo labaatan jir ah ku dhashay degan cadakiir ayuub maxamed cabdi ina astaahil cabdi cali labaataniyo shan jir ah ku dhashay cadaado degan cadakiir maxkamaddu waxay ku weysay qodobka afar boqolsoddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku heshay qariino mu'akada ah oo ay ka laasimaysa in ay dhaartaan warasada marxuumiintii dhimatay ayna diideen in ay dhaartaan sidaas darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kale ah cabdi cismaan cabdulaahi ina safiyo daahir wehliye labaatan iyo saddex jir ah ku dhashay godin laba degan cadakiir gallad axmed xuseyn ina safiyo cabdi faarax saddexiyo labaatan jir ah ku dhashay degan cadakiir tacsiir shan sano ah oo xabsi ah sida ku cad kitaabka muqniga juska afraad safxada laba boqol konton iyo saddex sidaa sidoo kale waxay ku xukuntay ayuub maxamed cabdi ina astaahil cabdi cali labaatan shan jir ah ku dhashay cadaado degan cadakiir saddex sano oo xabsi tacsiir ah ciddii aan ku qanacsanayn waxaa u furan racfaan soddon casho ah wabilaahi towfiiq maxkamadda gobolka gaduud ayaa dhowaan hamba fariisinaysa dilkan loo haysto raggan saddexdaa ku haysan ee dilan hooye sahre cartan xirsiga caruurteeda iyadoona ilaa haatan aan laga gaarin xal rasmiya halwilin aysan ku qancin dhinacyada kala gedisan ee dacwaddu ay u dhexaysay